إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إlى yوم الdiin ama bacd aan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlwusuul ilaa qawaacid اlusuul wa macaaqid اlfusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay qiyaaska waxaan soo gaarnay xugunka oo rugnigii saddexaad ahaas asal iyo farcan soo dhammaynay xugunkana qaybaan ka akhrinay shardiga xugunkaan soo gaarnay wa sharduhu shardu lxukmi xukunka shardigiisa xukunka shuruuddiisa laba wax soo sheegnay oo xukunka kow laba shardi ayaan soo sheegnay oo uu ku soo sheegay asalka asalka markuu sheegaayey oo wuxuu yidhi laba shardi uu sheegay labada shardina waxaan idhi sida xaqiiqada waxay tahay ma laha asalku ee waxa iska leh xukmul asliga an yakuuna macquula almacnaa iyo wa muwaafaqatu alkhasmi calayhi labadaasaan ku soo sheegnay wa muwaafaqatu alkhasmi calayhina waxay khaas ku tahay waxay khaas ku tahay markay qiyaasku uu munaadara yahay markaasay khaas ku tahay labadaas shardin hore ugu soo sheegnay halkaana shuruudta lagu sheegayaa xukunka wa sharduhu shardu lxukmi alitixaadu midoobid weeye fiihaa fa bisababihaa cillada sababteed ugu midoobo qadran xagga qadarka iyo wa sifatan xagga sifada wa sharduhu shardu lxukmi xukunka shardigiisu alitixaadu midoobid weeye fiihaa fa bisababihaa cillada sababteed ugu midoobo qadran xagga qadarkana uu ka midoobo wa sifatan xagga sifadana uu ka midoobo waxay tahay mas'aladan asalka iyo faraca waxaa shardi ah marka la yskaga qiyaasa inay isku xugun noqdaan haddii tusaale aad tidhaahdo asalka xukunkiisu karaahu ahaa faracana waa inaad tidhaa karaahu ahaa haddaad tidhaa asalka xukunkiisu xaaraamu xukunkaasu waa kanna karaahu yahay ma dhihi karti xaaraamu hayaad leedahay haddaad tidhaahdo asalka waajib weeye faracana waa inaad tidhaa waa waajib haddaad tidhaahdo asalka waa manduub waa inaad faraca tiraa waa manduub haddaad asalka tiraa waa mubaax faracana waa inaad tiraa waa mubaax waxaa la diidayaa inaad ka qiyaasato masale mid khilaafsan tusaale inaad tidhaahdo masjidka marka lala soo galaayo lugta haddii bidix lala soo galo waa karaaho haddii masjidka hadday karaaho tahay kacbada albaabka haddii lagaa furo markaad garaydo in bidixda lala galaa waa xaaraan qiyaasan cala almasjidi waxaa loo leeyay qiyaasba maaha sax sababto asalkii waxaad ka dhigtay karaaha fariciiyood xaaraan ka dhigtay maya ma isqabataa lou leeyay karaahada wax ka qiyaasay karaaha ka dhigtay aduu qiyaasu qiyaas saxiya karaaha ka dhigtay daad waajib wax ka qiyaasay waajib ka dhig waajib manduub lagama qiyaaso karo manduub waajib lagama qiyaaso karo karaaha xaaraam lagama qiyaaso karo xaaraamna karaaha lagama qiyaaso karo asalka iyo faraca waa ina isku xugun siida sababta keenaydan waxay tahay horaan waxaan u soo ogaanay cillada waa inay ku wada jirtaa asalka iyo faraca waa inay isku cillo yihiin qiyaasku haddii kale ma ansaxayo oo faraca hadda ugu dambeeyey markaan ka soo hadlayna wa sharduhu wujuudu cilati lasli fiihi ka mid ah wujuudu cilati lasli fiihi cilladii asalka waa in laga helaa labadaba weliba waxaan idhi waa shardi an takuuna cilatu musaawiyatan licilati asli way ka sii badan kartaa lakin waa inaysan ka yarayn cillada farca markay ku jirto intii ay la ekeed asalka waa inaysan ka yaraan marka xugunkuna waa inuu isku xugun noqdo ad leedahay xugunkuna waa inuu isku xugun noqdo aad siinaydaa mas'aladaas macnaheedu waa saas laakiin cabdullahi ibnu saalex markuu halkan sharxayo mar wuxuu ku sharxaa xugunka farci asalku waa inuu isku mid yahi waa masaladii la rabay marna wuxuu ku sharxaa cillada asalka iyo farca waa inay isla eg tahay tafaawud yar dhib ma leh oo ay faracba ku sii badnaato laakiin waa inaysan ka yarayn markaasuu marna cilladii shardi u yaallo ka dhigaa marna shardi xukunka u yaallo ka dhigaa waana caddaynaya inuu labadaas mid uu yahay inuu meeshan loola jeedo laakiin sida usuuliyiintaba uu asaba ka soo naqlin doono ka sheegi doono shardigan xukunka iskale macnaheeduna waxay tahay asalka iyo faraca isku xukun waa in la siiya ma dhihi kartid asalku waa waajib shay hebelan ka qiyaasta waa manduu asalku waa xaaraam shay hebelan ka qiyaasta waa karaha ma dhihi kartid masaladaas weeye masaladan ee masale kale ma ah suuriyiintuna saasay u caddeeyaan shuraxda waxa weye qawaacid talaftigiisana oo cabdullahi ibnu saalex maahane qaybkoodna waa qaybkiisna waa sharxeene waxa weeye sidoo kale u sheegayaan sharax haadaakanu ashardu waa shardigii shardigaala weri ee horreeyey shardigoo lilxukmi xukunka u sugnaaday walmuraadu kan loola jeedo bilitixaadi midnimo almusaawaatu isla sinaasho weeye wadaalika musaawaadkaas haabitun wuxuu ku sugnaanaa bian yakuuna xukmulfarci faraca xukunkiisu inuu ahaado musaawiyan mid la siman lixukmi alasli soo uma jeedin saas wey marka macnaheedu sidaas horuu hormariyey wey hadhow marka laakiin si u wado uu wuxuu u xuub siibanaa inuu cilladii ka dhigo oo yidha cillada waa inay iskula ekaadaan halkaas uga baxa aakhirka markuu joogo uu leeyahay maya shardigan xudunka iska leh sidaasaa usuuliintu dhihi jireen xoogaha waxaad moodaa masaladan aad inuusan u isbaatay walmuraadu kan loola jeedo bilitixaadi midnamo almusaawaatu waa isla sinaasho bian yakuuna xukmu lasli asalka xukunkiisu waa inuu ahaado musaawiyan mid la siman bian yakuuna wadaalika waxaa tidhaha musaawaadkii haabitun wuxuu ku sugnaanaa bian yakuuna xukmulfarci faraca xukunkiisu inuu ahaado musaawiyan mid la siman lixukmi اlasli fi lcilati fa bisababi lcila ciladaa sababteeduna kula siman yahay dheh ee cilladay iskula eg yihiin maaha wadaalika mihaalkii ka qiyaasi alursi waa beriiska qiyaasashadiisa cala alburi qamardiga laga qiyaasto fii taxriimi ribaa ribada xaaraamaynteedana looga qiyaasto ribadu waa xaaraam haddii beriiska ku jirto burkana waa xaaraam waa isku mid isku xuguna la siina maxay tahay cillada ka dhaxayda bijaamicil iktiyaati quudaysi a jamcina iyo wal iddikhaari kaydhaysi beriiska waana la quudaystaa quudnima loo cunaa kaydnimana meel waa loo dhigtaa qudaar maaha oo inta hal mara soo go'do hore ka halaabayd haddaan la cunin maaha qamardiguna waa sidoo kale quub ahaanna waa loo cunaa waa lagu noolaadaa kayd ahaanna meel waa loo dhigtaa marka waa isku xugun inay noqdaan haddii beriis beriis ugu gadaa laba shardiya markaas loo baahana waa inay isla eg yihiin labada beriis haday rabaan ha kala liite lagaa yeelma waa la kala badina waana in hoo iyo hoo ay ee lagaa yeeli maayo beriiskan waa kii hay-adaha waa mid xuma hallaabaye labadan loor iga qaado galabtan kaasoo doonaa loor beriisoo fiicanoo ganacsatada keenee lagaa yeelima waxaa lagu leeyahay inay isla egyihiin waa shardi hoo iyo hoona waa shardi maxaayle waa shay ribowiye shaygu mar hadduu ribowi yahayna hadduu isku jinsi oo isku cillo yahay isku nuucna yahay labadaa shardiya loo shardiya mar hadduu isku nuucna yahay labadaa shardiya loo shardiya hoo iyo hoo iyo inay isla egyihiin wa qowluu yidhi qadran ey bilaa tafaawutin kala tagsan la'aan kala tagsanaan la'aan bilaa tafaawutin kala tagsanaan la'aan kamaa filmihaali sida ku sugan almutaqadimi soo hormaray beriiska iyo qamardiga sida isku mid u yihiin xagga ribada wa haadaa xukunkan binisbati marka loo fiiriyo ila nuqsaani wey waxa la diidaa waa in intii xukunku kula ekaa asalka uusan farca ka yarayn laakiin inaad tidhahdo farcaba u sii owlaysan dhib ma leh sida cilladaba saasoo kale loo dhihi karo inaad tidhaahdo xukunkan asalka sidaasu ahaa faracana sidii waayahay bal waaba sii owlaysan yahay aad tii marka nuqsaana la diidaa oo faracu uu ka duwan yahay xukunkii asalka laakiin haddaad xukunkii laftirkiisa siido waa uga sii owlaysanaa karaa sida ta'fiifkii iyo darbigii hadda labadoodii waxaad wasiya taxriib xaaraamnimadu la siiday soo maaha laakiin xaaraamnimadu way kala badnaan kartaa isku xaaraamnimadu in isku derajo maa hadda fiiri qof muslima inaad caydaa waa xaaraan soo maha gaalnimaduna waa xaaraan laakiin labada xaaraanood ma isle waa xaaraan fiiri marka xaaraantu islama eka laakiin xukunka horta wada sii hal xugun sii xaaraantu islama eka waajibaadku islama eka waajibaadku islama eka soo uma jeedin qaraabadaada inaad xidhidaa waa waajib soo uma jeedin tawxiidkuna waa waajib salaada inaad tukataa waa waajib waajibaadku marka derajo waaxida maaha laakiin maxaa ka dhexeeya magaca ah waajib taasaa lagaa rabaa markaasuu yidhi wahaadaa kan binisbati haddii loo fiiriyo wahaadaa kan oo ah bilaa tafaawutin binisbati waa marka loo fiiriyo ilaa nuqsaana xagga nuqsaanta ama siyaadatu falaa yushtaradu lama shardiyo intifaa'uha maqnaanshadeeda inay anfowdo oo maqnaato siyaada maya id qad yakuunu lxukmu id cille qad yakuunu lxukmu xukunku inuu ahaadaa la arkaa owla mid xaqnimo badan filfarci farac dhexdiisa kusii xaqnimo badan oo faraca kusii haboon sida cilladuba ugu sii badnaa karto sida cilladuba ugu sii badnaan karto kamaa taqadama sidii kuu soo hormaray fii qiyaasi darbi garaacidda qiyaasashadeeda cala ta'fiifi ufta laga qiyaastay oo hadda waxaa la yidhi ilaahay wuxuu caddeeyey waalidka inaan uf la dhihi karin waa xaaraan waalidka uf in la yidhaah in la garaaco waxaa looga qiyaasa ufta la diiday ayadoona waa xaaraana la leekiin iskuqubana siine laakiin xaaraamnimada garaaciddu ay xaaraam tahay iyo xaaraamnimada ta'fiifka ufta ay xaaraam tahay ma sinna way kala daran yihiin ilaa kanaa dhib badane kanaa marka xukunka ku sii owraysan aad leedahay taasoo kale la diiri maa mar haddaa isku xukun siiday wa miaalu nuqsaani nuqsaanta miaalkeeda fiiri marka halkaas markuu maraa cilladii aada marey asalka iyo faraca cilladu waa inay ku siman yihin uu sharxa marka fiiri cilladu waa inay ku siman yihin uu sharxa masala halkaas u baxay marka wa miaalu nuqsaani nuqsaanta miaalkeedii qowlu bacdihim oo waxau faricii aa ka cilaya asalkii cilladu intay lekeed markay asalka ku jirtay faraca markay ku jirto intii waa ka yar ee markaas qiyaasku maba ansaxayaba markaas maba ansaxayo qiyaasku waa masaladaana faraca ku soo marnay oo shardi waxay ahayd in cilladii asalka laga helo soo ma ahayn tiyu halkan ku sharxa wa miaalu nuqsaani nuqsaanta miaalkeedii qowlu bacdihim waa geelkood hadalka yidhaahdeen tajibu zakaatu sakadu waa waajibee fii maali sabiyi saqiirka maalkiisa qiyaasan liajli qiyaasin qiyaasasho daraaddeed calaa maalilmukallafi qofka qaangaarka maalkiisa looga qiyaasana waxay dhahdeen saqiirka maalkiisa saka waa ku waajibee qiyaasan calaa maalilmukallaf qofka qaangaarka maalkiisa looga qiyaasana kaasaa la cillada jaamicada sheega waa kana markaasu wuxuu yidhi bijaamicin waxaa ka dhexeeya jamcina jaamicu waa cillada ka dhexayda anna kulan mid kasta oo minhumaa baaliqa iyo mukallafka ka mid ah yamliku waa milkiyaa maalahu maalkiisa ha maaluu milkiya markaasuu yidhi bijaamic anna kulan mid kasta oo minhumaa sabiga iyo mukallafka ka mida sabiga iyo mukallafka bijaamicin anna kulan mid kasta oo minhumaa sabiga oo saqiirkiiya iyo mukallafka ka mida yamliku kulligaas waa milkiyaa maalahu maalkiisa waxaa laleeyahy fa haadaa kanu laa yasixu ma ansaxaayo qiyaaskan ma ansaxayo laleeyahy sababtoo ah milkiga qofka qaangaarka uu maalkiisa milkiyo iyo milkiga qofka sabiga uu maalkiisa milkiyo ma isla eka qofka qaangaarka oo mukallafka maalkiisa wuxuu milkiyaa ficlan wa sharcan labadaba wuu u milkiya amase ficlan wa quwatan ficlan wa quwatan xaa loola jeedaa quwatan waxaa loola jeedaa sharcan u leeyahy ficlanna waxaa loola jeedaa isagaala maamula waa kaas la baashiraya qofka mukallafka maalkiisa wuxuu milkiyaa quwatan wa ficlan uu ku leeyahy isagaa kuu sharca ficlan wa quwatan isagaa milkiya ficlan waxaa loola jeedaa hadda waa gacantii ku haya waaba maamula quwatan maxaa loola jeedaa sharci ahaana u leeyahy oo xaqu u leey inuu maamusho waa qofka mukallafka laakiin qofka sabiga maalkiisa quwatan uu u milkiyaa laa ficlan macnahaan sharcan waa leey oo waa milkiya macnahaan laakiin ficil ahaan uma maamusho cid kalu gacanta ugu jira maba yaqaan maalkiisaba marka milkinta sabiga maalkiisa uu milkiyo iyo milkinta mukallaf uu milkiya islama xigta waa kala yaryihiin asalka oo ah qofka baariqah a milkintiisa xoog badan oo labay ayagu iska saaran tahay waxa weeyaan quwatan oo xagga macnahaan sharcan waa u leeyahy wa ficlan waana la baashiraaba gacantu ku hayo sabigiina quwatan macnahaan waa leey maalkii laakiin ficil ahaan uma hayo maalka marka islama eka layskagama qiyaaso karaa lagu leey marka biir waa cilladii markaasuu yidhi bijaamic waxaa jamcina anna kulan mid kasta oo minhumaa sabigay mukallafka ka mid a yamliku waa milkiyaa maalahu maalkiisa fa haadaa qiyaaskaanu laa yasixu ansixi maa lianna cillata alasli asalka cilladiisa wa huwa asalku albaaridu waa qaangaarkee hiya cillada annahu qaangaarka yamliku waa inuu milkiyo maalahu maalkiisa bilquwati macna ahaan sharci ahaan macnaha bilquwati sharci ahaanu u milkiyo macna ahaan asagaa istale walficli ficil ahaanoo dhab ahaan asaga maamula oo ficil ahaan waxaa loo jeeda waad la baashiraho sida waaqic iyo xaqiiqadu ta asagaaba maamushaba amaa cilatulfarci farca ciladiisii wahuwa farcu asadiyu weeye fahiya ciladaas annahu sadigu yamliku waa milkiyaa maalahu maalkiisa bilquwati macnahaan waa leey oo sharcan waa u leey faqad waana intaas kaliya ee ficil ahaan uma maamulo marka islaama eko layskagama qiyaaso karaa laleey meel kale aad baa rabta maali sadi in sanka ku waajibto xukun meel kale ka raadi qiyaaskan kuma sugnaa karee qiyaaskan kuma sugnaa karo wa qowluu yidhi wa sifatan ey bian takuuna sifatu sifadu waa inay noqoto allatii sifada sifadu waa cilladii ogowhe bian takuuna sifatu sifadii waa inay noqoto allatii sifada jucilad sifada laga dhigay cilatan cilo ciladaasoo lixukmil asli u sugnaatay mawjuudatan mid laga hela filfarc ciladii sifadii oo cilada looga dhigay xukunka asalka waa in farcana laga hela inay farcana ku jirtaa oo weliba isla siman yihiin sawaaun waxaa isku mida kaanati sifatu sifadu ahaataya nawcan isku nuuc inay ahaato sida burkii iyo qamardigii kamaa taqadama sii soo hormaray ow jinsan ama jinsi ahaataye oo waxweyn labadoodu way kala duwan yihiin laakiin jinsi guud ay isla soo gelaayaan jinsi guud ay isla soo gelaayaan jinsi guud ay isla soo gelaayaan oo waa isku jinsi ka qiyaasilqisaasi qisaasta qiyaaskiisa oo kale fil atraafi xibnaha laysku qiyaaso atraafta waa xibnaha qofka far hadduu gooyo far laga gooyo iliga durda ilig laga rido dheg hadduu gooyo dheg laga gooyo taas weeyaan in layskaga qiyaasto atraafta atraafta in layskaga qiyaasto in layskaga qisaasto dheh ka qiyaasil qisaasi qisaasta qiyaaskeedoo kale fil atraafi xibnaha laysku qisaaso cala alqisaasi qisaaskiyaa laga qiyaasana fi nafsi laysku qisaaso waxaa la leeyahay sow naf hadduu naf dilo looma qisaaso oo dulmi ku dilo hadduu xibin ka gooyana waa laga goyne aa laleeyahy markaasaa laleey jaamica ka dhexeeya muxuu yahy waxaa lagu leeya jinaayaa ka dhexayda waa dimaa waa dhib lagu xadgudbay jinaayaa ka dhexayda magacaas laakiin isku mid waahanatay qofka qof dila isaga wuxuu sameeyey alqatlu alcamdu alcudwaan qofkii qof dhaawacna wuxuu sameeyey jarax waa uu jaraxiyey marka ciladii fiiri isku mid ma aha laakiin labadooda waxay soo wargelayeen jinaayo labadiiba waa uun dhiil qofa lagu xadgudbay intaasaa ka dhexaya marka waa isku jinsi waa isku jinsi labadii hore laakiin kuwii hore isku cilayba ahaayeen sida adducmu walkaylu a kana ku jira kana ku jira alikhtiyaatu waaliddikaaru isku midayba ahaayeen marka isku nuuc ha noqoto ama jinsi ha soo wada galeen labada xilo ee labadaba waa la yeela marka waa la yeela markaasuu wuxuu yidhi biwasfi ljinaaya ayaa ka dhexay fiiri biwasfi ljinaaya waxa weyn jinaayadu waa dimaa'da waxyaalaha jareexada dhiigga ku saabsan oo dhan aala yidhaha jinaaya laisku yidhahda biwasfi ljinaayati dhiignimada wasfigeeda ka dhexeeya fa inna cilata alfarci farca ciladiisu hayru cilati alasli asalka ciladiisa qayrkeed wey cilada faraca waa dhaawicido waa jareexo cilada asalkuna waa qatli walaakin iljinaayatu jinaayadu jinsun waa jinsi jinsigoo lihaatayni lcillatayn u sugnaaday oo qofkii wax dilay iyo qofkii wax dhaawacay labadaba jinaayu galaa laleey kaasaa ka dhexeeya walusuuliyuuna fiiri markuu masalada cillahaan cabbaan u sharaxay wuxuu sheegay mase shardigaa in xugun leeyi oon cilla lahayn inaan cilla lahayn fiiri walusuuliyuuna culimmada usuuliyiinta laa yadkuruuna ma sheegaan haada sharda shardiga min shuruudi alxukmi xukunka shuruuddiisa mid ka mida kuma sheegaan wa inamaa wax kale ma ahan yadkuruunahu shardigan waa sheegaan min shuruudi alfarci farca shuruuddiisay ku sheegaan wa haada shardu shardigan yushbihu haddii layidha marka ciladiya laga hadlaa ee hadda farcaba looga soo hadlay shardigaa soo maa waa kan hadduu kuu sheega wahaada shardu shardiga yushbihu wuxuu u eg yahay asharda shardigii alladii shardigii dakarahu lmusanifu musanifku ku soo sheegay fi lfarci oo ahayd wa sharduhu wujuudu cilati asli fiihi tii u egyahay kii uu u eg yahay ilaa an yuqaala in la yidhaahda maahane ina alawala shardiga horeeya mujmalun mujmalu ahaa wa haadaa shardigaanuna mufasalun asagii lasii kala saarsaaray ow amase in la yidhaahda maahane warkan damba sawaabkiya marka ow amase in la yidhahda maahane ana alawala midka horeeya yatacallaqu wuxuu ku tacalluqa bilcilad oo cilladu asalka say ugu jirtay waa inay faraca ugu jirto kaasuu ahaa wahaadaa shardigaanu yatacallaqu bilxukmi ku tacalluqa oo xukunka asalka iyo farca waynu isku mid yahay wey waalcilmu cinda allaahi tacala ilaahay baa ogaal badan wey marka warkaas dambaa sawaabkiiya oo ah wa haadaa yatacallaqu bilxukm sidaas weeye shaki la'aan shuruuddii weli waxayn ku jirnaa xukunka matiga fiiri wa an yakuuna xukunku waa inuu noqdaa sharciyan mid sharci loo nisbeeyey laa caqliyan wa an yakuuna waa inuu noqdaa xukunku sharciyan xukun sharci loo nisbeeyey camaliyan ku darso marka oo camalna loo nisbeeyey ilaa axkaamta sharcigaaha labaa xukun camali ah iyo xukun ictiqaadi ah soo maaha marka waxa qiyaasku galaa waa midka sharciga oo camaliga marka sharci lagu yidhi caqligiiyaa laga ixtiraasa haddii lagu yidhi camalina ictiqaadkiiyaa laga ixtiraasa qiyaas ma galo wanagii soo marnay ilaa qiyaasulowla qiyaas la yidhahdo meel kaliya galaayay maahan wa an yakuuna xukunku waa inuu yahay sharciyan xukun sharci loo nisbeeyey xukun caqliya qiyaas isbaatkan ugaba hadlimayna anagu manaadiqo iyo waxaasa ka hadlaan annaga xukun sharciyan ka hadlayna marka xukunku waa inuu sharciya wax laga qiyaasana camaliyan waa inuu yahay xukun oo camali ah oo la sameeyo oo camal ahaan loo sameeyo markaasuu yidhi laa caqliyan caqli maahan caqliyan yay ka soo horjeedaan sharciya haa waa inuu sharci uusan caqli ahayn ow usuuliyan laa usuuliyan usuulina waa inuusan ahayn usuuli muxuu ka soo horjeedaa camaliga usuuli caqiida loola jeeda waa inuusan usuuli ahayn ousan caqiida ahayn usuuli waxaa loola jeeda caqiido usuuli caqiida loo jeeda sharac qowluu yidhi wa an yakuuna xukunkii waa inuu ahaado sharciyan haadaakanu ashardu waa shardigii shardigii afaani olagayey shardigaasoo lilxukmi xukunka u sugnaaday wa huwa shardigan an yakuuna alxukmu xukunku waa inuu ahaado sharciyan mid sharci loo nisbeeyey lianna almatluuba shayga lagu raadinaa bilqiyaasi qiyaaska ihbaatu xukmi sharci sharciga xukunkiisoo la sugo wey masalada qiyaaska lagu gaaraa waa xukun sharciya in la sugo qowluu yidhi laa caqliyan haadaakanu muxtarazun waa muxtarazu qowlihii shiiqa qowlkiisii hadalka layska ilaalinayo weye muxtarazu qowlihii shiiqa qowlkiisa kii layskaga ilaalinayo weye sharciyan uu yidhi waa wixii layska ilaalinayay sharciyan inuu yaha la rabaa caqliyana layska ilaalinaa marka fa idaa kaana alxukmu xukunku hadduu ahaado xukunka ahaabitu ee ku sugnaaday fi lasli caqliyan mid caqli loo nisbeeyey lam yasixa alqiyaasu calayhi qiyaas kuma ansaxayo maxaa yeele lianna baxana annaga baxigeenna filqiyaasi qiyaaska dhexdiisuu ku sugnaaday qiyaaska asharciyi sharciga loo nisbeeyey alladii qiyaaska yuraadu la doonaya bihi qiyaaska alladii qiyaaska yuraadu lagu doonaya bihi qiyaaska ihbaatu xukmin xukun la sugidiis xukunkoo sharciyin sharci loo nisbeeyey lilfarci farcana loo sugo xukun sharci ah in farca loo sugo fain qulnaa haddaan idhaahno yajri alqiyaasu qiyaasku waa ku dareersana waa gelaa filcaqliyaati masaa'ilka oo caqliga ah falaysa qiyaasan sharciyan un ma aha duu galo xataa qiyaaskaasu qiyaas sharciya maaha innamaa wax kalman huwa qiyaasun caqliyun wey kaasu annagu kaasna kama hadlayno qowliyun oo usuuliyan ama usuuli waa inuusan ahaanin haadaa kanuna muxtarazu qawlinaa qowlka yaga ule qowlihii shiiqa dhimaa ila shiiquma sheegin muxtarazu qawlina annaga qowlka yaga wax sharxayna hadalkaan iskaga ilaalayna wey camaliyan markaan camaliyan markaan dhahayno waxaan iska ilaalayna usuuliyan kaasaa laga ixtiraasa wain kaana almusanifu asagu haba ahdo lam yusarix midaan caddayn bihi camaliga ma usan caddayn oo camaliyan ma usan dhihin laakinahu camaliga yufhamu waxaa laga fahmaa min dikri muxtarasihi muxtaraskiisii la sheegidda la sheegay muxtaraskii haddii la sheegay oo ku yidhi waa inuusan usuuli ahayn xaa fahmeye camali inuu ahaado muxtaraskiisa la sheegay kaasaa laga fahmaa waalmuraadu ujeeddada bilxukmi lusuuliyi loola jeedaa masaa'ilu alcaqiidati wey masaa'ilka caqiidada falaa yasixu ma ansaxo ijraa'u alqiyaasi qiyaas in lagu dareeriyo lagu socodsiiyo filcaqaa'idi caqiidooyinka watawxiidi tawxiidka wataqadama waana soo hormaray dikru daalika arrinkaas sheegidiisa halkaasna as waxaa noogu dhammaaday xukmul asli xukmul asli aa noo dhammaaday xukunkii aa noo dhammaaday xukmulasalka xukunkiiba iska dhig maxaa yeele xukmul asal iyo xukmulfara waa isku mid laba xukunmaba kala qaatan waa nabi soo ogaanay asalku xukunku qaato unbuu farcuna qaadana laba xukunmaba kala qaadan karaan qiyaas asal iyo farac marka halkaasna xukunaa noogu dhammaaday dhe rugniga afraad marka waaljaamicu iyo jaamici alaslu waalfarcu waalxukmu waaljaamicu saas isuu cadfayn jaamicu waa ciladu sideed magacay u sheegi doonaa cilada matniga sideed magacay u sheegaa cilada keligeed jaamica marka ka mid a asmaadiisa waa magaca ugu fiican waaljaamicu iyo jaamici wa huwa jaamicu almuqtadii waa wasfiga keenaa liihbaati alxukmi xukunka la sugidiisa wa huwa jaamicu almuqtadi waa wasfiga keena liihbaati lxukmi xukunka la sugidiisa waxaa la ydhahdaa jaamic waa sifada xukunka in la sugo keenayda xukunka in la suga keena waxaa loola jeedaa haddii xukunkan lagu xiro sifadaas waxaa soo xasilaya xikmaddii ilaahay xukunkan markuu jidaynayo uu qastay inuu soo xasiliyo tusaale haddii la yidhaahdo qisaasta ama ka soo bila waxaa tidhi qatliga waxaa lagu xidhaa riddu aaleey haddii riddo la helo oo qofku riddoodo waa la qisaasaa waa la dila dheh xagaa loo dila qisaas maa waa la dilaa xagaa loo dila marka shaaricu markuu xukunkaas jidaynayey muxuu la qasdaayey markuu shaaric xukunkaas jidaynayey oon ah man badala diinahu faqtuluuhu shaaric wuxuu u qastay qofkii diinta ka baxa dila markuu dhehayay wuxuu u qastay xifdan lidiin in diinta la ilaaliyo lagu cayaarin oo qofo maalin ka tegin laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa alaain maxaa ka mid a saddexda dhiggooda ila xalaaleeyey altaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca soo maa maxay ahayd xikmadda uu shaarici u qasdaayey haddaan nidhaahno cilada loo dilaa dhiigga xalaalayntiisana keenaydaa waa riddada haddaan xogkaas ku xirno oo qof alla qofka ridooba la dilo oo inta la soo qabto imaamka muslimiintu soo qabta la dilo toobadkeen aa laleeyahy marka hore waa sharci toobadkeen hadduu toobadkeeni diidana la dilo maxaa imaana waxaa soo xasile maslaxadii sharcigu sharcigan markuu jidaynayay shaarica ugu qastaayey oo ah xifdu diin inaan diinta lagu tanaaxubin qofba maalin ka tegin midba maalin iska soo geli midba maalin iska bixin xifdu diina imaanay haddaan idhaahno qisaastu waxay ku xidhan tahay alqatlu alcamdu alcudwaanu qof kasta oo qof muslima dila kasna u dila xadgudubna ku dila waa la dila markaan idhaahno oo aan ciladaas wasfigaas oo dilka xadgudubkaa ah aan ka dhigno meesha xukunku ku xidhan yahay haddaan ku xidno oo mar allaba marka qof qof dulmi ku dilo la qisaaso maxaa leeg imaanaa maslaxadii shaaricu markuu xukunkan jidayna uu u qasdaayay oo ahayd xifdu nafsi in nafta la ilaaliyoona isaga cayaarin soo ma jeedid haddaan idhaahno qof alla qofkii maal xada oo khufya ku qaata qarsoodi asariqa maddaan helno gacanta midigtaaha magan hadduu xoog inta jidka u istaago isbaaraysta noqdana lug iyo gacanaa maqan ama isaga dhama salbiya maqan inamaa jazaa aladiina yuxaaribuuna allah warasuula wayasxuuna fi lardi fasaada an yuqataluu ow yusallabuu ow tuqada aydiihim arjulu min khilaaf daan xukunkaas ku xirno marka sariqada gacangoynta oo sariqadaas aan idhahno sifadaasaa xukunka gacangoynta ku xidhanta maxaa soo xasilah la helaa waxaa la helaa xikmaddii shaarici u qasdaayey gacangoyn markuu jidaynayo oo ahayd xifdul amwaal in maalka tukaankoo furan masaajidka laga aada tukaankoo furan laga aada masaajidka lama artay markaad waxa weyn xaramka iyo sacuudiga tukaan dhan oo dahab laa oo kulli dahab saaran yahay aan maro inta saas saas maro afka laga saaro aa masaajidka laga aada maantoona meeshaasa dadku mara qof ku leexama gacantiisu cabsahaya ee dadku ma wadahan dad alla ka wada baqayo kulligood ma jeeda qaartaarku salaadiinha mara meesha oon tukan xaramka agtiisa kuwa sigaar ku cabay o arkay maan dadku alla kacabsi keliya laakiin gacantiisaas ilaashaa tiisu ilaashaa marka fiiri maxaa la yidhaahdaa jaamica waa wasfiga xukunka marka lagu xiro xikmaddii shaarici u qastaayay la hela xikmaddii shaarici u qasay xukunkan markuu shaaricu jidayna xikmu keliya xikmu rabaa ama dhibaatuu raba inuu ummadda uga difaaco ama maslaxuu rabaa ummadda inuu ugu soo xasiliyo xikmaddiiyaa la helaa marka cilada marka xukunka lagu xiro xikmaddii la helayo kaasaa laha muqtadi waa midka keenaya xukunka in la jideey oo shaaric uu jideey waljaamic wa huwa almuqtadi waa midka keenaya liifraati lxukmi xukunka la sugidiisa sharac wuu yidhi waljaamic haadaakanu arugnu waa rugnigii rugnigii alraabici ee afreeyey wa huwa rugnigan aljaamicu waa jaamic walmuraadu ujeeddada bihi jaamic loola jeedaa aljaamicu waa midka jamcina bayna alasli asalka iyo walfarci asalkana waa ku jira farcana waa ku jira labadooda isagaa jamcina sifadaasaa ku jirta sifadii asalkii uu shaaricu ku dhawaaqay ku jirtay afarcana ku jirta watacbiiru in laga cabiro biljaamici jaamic ee owla xaqnimo badan dhe owla qabarkiiba inaad soo qadarataa watacbiiru in laga cabiro biljaamici jaamic ila magacyaal badan uu leeyahay magacyaal sideeduu sheegi doonaa ee jaami in laga cabiro owla iyada xaqnimo badan liyacumma si uu u camiimo qiyaas alcilati qiyaaska magaciisa la yidhaha wa qiyaasa shabax qiyaaska la yidhaha wa qiyaasa dalaala qiyaaska la yidhaha saddexdii qiyaasba si ay usoo galaan meesha saddexdii qiyaasba si ay meesha usoo wada galaan ilaa qiyaas saddexdaasuu ahaayey qiyaas alcilla qiyaas ashabax iyo qiyaas dalaal wtacbiiru laakiin in laga cabiro bilcila haddaan jaamic la dhihin cillo la yidhaahdo fiiri watacbiiru in laga cabiro bilcila yakhtasu wuxuu ku gaar noqonaa biqiyaas alcilla faxasb oo kaliya ila qiyaasku saddex ahay hal miduu ku gaar noqon haddaad tidhaa qiyaasu lcilla laakiin jaamic haddaad tidhaahdo saddexdii qiyaasba waa kuu soo geli marka tacbiirkaana fiican qowluu yidhi wa huwa jaamicu almuqtadii waa macnaha keena liibaati lxukmi xukunka in la sugo ey alwasfu waa wasfiga wasfiga almushtamilu kulansanaa cala alxikmati xikmada xikmada albaa'ifati ee keenayda calaa tashriici lxukmi xukunkan la jidayntiisa shaaricu markuu xukunkan jidaynayey xikmaddii uu rabay inuu soo xasiliyo xikmadaasaa la hela haddii wasfigan xukunka lagu xiro xikmadaasaa la hela ey alwasfu waa wasfi almushtamilu kulansaday waa kulansaday waxaa loola jeedaa xikmaddiya ku imaanay wey dii xukunka lagu xiray xikmaddiya la hela wuxuu kulansaday cala alxikmati xikmaddii xikmaddii albaacitati keenayda calaa tashriici ilxukmi xukunka la jidayntiisa fa in allaaha allah hadalkan markaa fiiri xukunka markuu ilaah jidaynaayo xikmuu ka leeyahay waa hadal ahlu sunno mutakalimiintuu rabaa marka inuu naqdiyo ilaa mutakalimiintuu rabaa inuu u jawaabaan rabaa ilaa mutakalimiintu ayagu ma ogola axkaamta sharcigaha la cileeya waa aada u inkiraan waxay ku leeyihiin alaxkaamu sharciya laa tucallalu bilaqraad war axkaam sharciya qarad laguma cileeyo sababto waxay leeyihiin in xukunkan marka la yidhaahdo dantaas inay ku timaadaa la rabay axad baahanoo danu ka maqantaha saas u fakeray ley war waa maxba ad ku hadlaya saasay leeyihin mutakalimiintu ayagu markaas ahlusunnu waxay leeyihiin maya ilaah ma baahna wax oo asaga ka maqanna ku soo xasilima xukunka ee addoommadaa baahan oo wax ka maqan yihiin ilahay u soo xasilina xukunka markuu jidaynaayo xikmadda ilaah uu doonayo inay soo xasisho cidday u soo xasila waa makhluuqa ee ilaahay waa qeli ilaahay waa qeli dhankaanaad u fakeraydaan maaha cidda oo wax ka maqan yihiin oo ama dhibaato laga difaaca ama maslaxo loo keenaa oo xukunkan ilaahay markuu jidaynaayo uu doonayo in maslaxadaas ummaddu ku gaaraan waa makhluuq waa makhluuq ee ilaah waa qeli isaga marka mutakalimiintii u jawaabaadhe marka wuxuu yidhi fa in allaaha allah tacaala waa sarreeyaah ila iyagu maxay leeyihiin alaxkaamu sharciyatu laa tucallalu bilaqraar ay leeyihin alaxkaam asharciya laa tucallalu bilaqraar axkaamta sharciga aqraad iyo dana laguma cileeyay ku leeyihin ayagu ma lagu cileeyo waana beena been fa in allaaha allah tacaala waa sarreeyaahe yashracu waa jideeyaa al axkaama axkaamta min ajli xikamin xikmooyin dartood u jideeya xikmu kaleey magaciisaba xakiim ka mid yahay xikmu kaleey xikmooyinkaasoo baahiratin haalib ah weliba wa masaalixa min ajli masaalixa maslaxooyin dartood ilahay axkaamta u jideeyaa masaalixdaasoo cadiimatin weyn laakiin fiir masaalixda yay u laabaneen allah maaha allah asaga waxba maslaxada kama maqan iyo wax uu wax weeyaan uu u baahan yahay lama arko wuxuu ku yidhi kulluhaa masaalixda iyo xikamta dhammaantood masaalixda kulluhaa masaalixdaas dhammaanteed raajicatu waa mid u laabaneen ilalmakhluuqiina makhluuqyaalka aladiina makhluuqyaalka hum ayagu fii gaayati alfaqri baahida meesha ugu dambayda ku sugan waalxaajati wa fii gaayati alxaaja baahida meesha ugu dambayda ku sugan ilaa maa shayay u baahan yihiin yashracuhu uu u jidayna lahum ayaga khaaliqhum khaaliqii abuura ayagaa u baahan wa huwa allane haniyun waa mid deeqtoon lidaatihi cid kale wax kale kuma deeqtoona asagaaba daatadiisa qariib u ahba cid kale ma deeqdo wa huwa alleh haniyun waa midkii deeqtoon lidaati daatadiisa u deeqtoon alghinaa deeqtoonaashuu deeqtoon yahay deeqtoonaashadaasoo almutlaqa kaamil oo wax ka dhiman la arag subxaanahu wa tacaala wa mihaalu daalika kaas mihaalkiisii marka mihaal wuxuu keenaa xugun ilaahay jideeyey si maslaxa u soo xasisho uu hadda raba inuu keeno ومثال ذلك اسم مثال كيسي ما الذي كي ويتقدم كسو هرمري في أول القياس قياس أول كيس من أن إلا النهي نهي إلا ليس عن البيع بيع على إسكار ريبي يوم الجمعة في يوم الجمعة ما أنت الجمعة ده إذا وح لقضو بعد النداء أدنك كقضى الله لقضو أدنك أثنين أولا بي وحا إلهي ديدي إن وح لقضو أدن كبنبو الجمعة هبطور نعو إلهي وادين وذروا البيع إلهي تتقى بيع وامري ان laga tago ah wal amru bi shay nahy an diddi waxa la is amray in laga tago waxa la iska reebay in la gado mar in la gado waa la iska reebay mar marka fiir xukunkaas xikmadda ilaahay kaliya waa mixin oo uu dadka ugu soo xasilinaa xikmaddu waxay tahay dadku inay jumcadii xaadiraan oo isan ka tegin mafsaduu ka difaaca oo ah dadku inay jumcadii xaadir waayaan oy dhaafto mafsadadaasuu difaacay xukunkan marka mafsadadaasa lagu difaaca wuxuu ku yidhi min ana cilata nahyi nahyiga ciladiisa canilbaaci beeca la yska nahiyey yowmaljumucati bacda nidaa adinkii ka gadaal wax la gado adinka afaani oo lageeyey ciladaas ana cilata qabarkii anada la rabaa maladii kii weeye dhe ciladu maladii kii weeye filbayci beeca ku sugan oo min atacawiiqi celin ah can xuduuril jumucati jumcada laxaadiriddeeda uu ka celinaa qofka iyo wax timaali tafwiidkaa tagsiinteeda suurtagalnimadeeda beec haddii la galo addinkii labaad kadib qofka waxaa meeshaas beecaas uu ka celinayaa inuu jumcadii xaadiro ilaa qof dukaankiisa kada jumca ma xaadiri karee beecu marka cillada ku jirta waa tacwiiq waa celin oo uu qofkii ka celinayo inuu jumcadii xaadiro ayna suurtagaltahay weliba inta badeecada badeeca u dhiibto inuu marka dambe xataa uu waxa weeyaan jumcadii dhammaado ay dhaafto siduu isku leeyahay shaygan gad khalaas waad ka gaareen in ayadii dhan ay dhaaftana waa suurtagal marka ciladii maxay noqotay maa fil bayci waxa beeca ku jiro min atacwiiqi celin can xuduuriljumcati jumcada xaadiriddeeda la iska celiyo iyo wax timaali tafwiidka tagsiinteeda suurtagalnimadeeda fa tacwiiqu marka in la iska celiyo can ilxuduuri xaadiridda wasfun waa tilmaan tilmaan weeye wasfigaasoo mushtamilun kulansana cala alxikmati xikmadii xikmadii albaacifati oo keensayday calaa tashriici ilxukmi xukunka la jidayntiisa xukunkan in la jiriyo wahuwa xukunkan annahyu waa reebidda canilbeeci beeca la yska reebay fii hada alwaqti wakhtigaas marka fiiri haddaan nidhaahno shay kasta oo qofka inuu soo xaadiro khudbada ka xarimaya shay kasta oo qofka ka celinaya inuu khudbada soo xaadiro waa xaaraan haddaan nidhaahno xikmaddii shaaricu lahaaya la hela oo ah in khudbada la yimaado fiiri waxaana suulayda fasaadkii shaaricu difaacayay oo ah khudbada in laga maqnaado haddaan nidhaahno mar alla marka adinka dambe dhaco dadkii khudbadu ku waajibtay dadkaas waxaa xaaraan ka ah wax kasta oo ka celinaya khudbada inay soo xaadiraan ha ahaado beec ha ahaado ijaaro guri la kala kiraysto ha ahaado rahan la dhigto ha ahaado caqdi nigaaxo layska galo oo markaas loo fadhiisto kullu maa yucawiqu cani alxuduur fa huwa xaraam haddaan idhaahno oo tacwiiqaas aan cilladan ka dhigno waxaa difaacnaya mafsadadii shaaricu difaacay oo ahayd in khudbada laga maqnaado waxaana soo xasilaya maslaxaduu doonayay oo ah in khudbada lasoo xadiro marka cilladu waa tacwiiqaas walmuraadu ujeeddada bilxikmati loola jeedo almaslaxatu waa danta allatii danta qasada shaaricu shaaricu u qasday taxqiiqahaa danta la xaqiijinteeda bitashriicihi jidayntiisuna ula qastay alxukma xukunkan uu jideeyey xukunka markuu jidaynaa shaaricu danuu raba inuu addoommada u soo xasiliyo dantaasaa la yidhahdaa maslaxa dantaasaa la yidhahdaa maslaxa qaala shekh islaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fa a'immat lfuqahaa'i fuqahada imaamyaalkooda muttafiquun waxay isku waafaqsan yihiin calaa itbaati alxikmati xikma in la sugo mutakalimiinta waa khilaafsan yihin walmasaalix masaalix in la sugo fil axkaami axkaamta lagu sugo axkaamta asharciyati oo sharciga loo nisbeeyey wahaada tacriifu tacriifkan min almu'alifi xaalu ka ahaaday marka uu yidhi waljaamicu wahuwa almuqtadii liibaati lxukmi uu yidhi tacriifka lagu sheega waa kaas wahuwa almuqtadii liihbaati alxukmi waa kaas tacriif markaasuu yidhi wahaaba tacriifu tacriifkan min almu'alifi xaalu ka ahaaday liljaamici jaamiciina uu ku tacriifiyey yadullu tacriifkaas wuxuu tusaa yadullu tacriifkaas wuxuu tusaa cala ikhtiyaarihi mualifka doorashadiisa ana alcilata ciladu bimacna albaaix inay tahay mid keenayda calaa tashriici alxukmi xukunka in la jideeyo inay keenaydo daacifo tahay waqad nasa lmualifu mualifku waana caddeeyeyba filkalaami hadalka dhexdiisuu ku caddeeyey cala alaxkaam alwadciyati uu ka hadlaya kitaabka awalkiisii calaa hada alikhtiyaari doorashada inuu doortay in ay ciladu tahay baacifa halkaasuu ku soo caddeeyey wahuwa ikhtiyaarkaasuna ikhtiyaarul aamidiyi waa aamidii doorashadiisii wa tabica waxaa aamidii ku raacay ibnulxaajib waqad waqaca nisaacu dood iyo murana ka dhacay bayna alusuuliyiina culammada usuuliyiinta dhexdooda filcilati cilladay ku doodeen hal hiya amaaratun calaamat miya wa calaamatun calaamat miya wa mucarifun mid garansiiya miya lilxukmi xukunka oo calaamad uho lagu garto ow annahaa baacifa mase waa xikmad keensayda mase waa baacifa oo xikmada ku jirta waqad madaa waa tegay bayaanu daalika arrinkaas in la caddeeyo iyo wa sababu nisaaci sabka dooda keentay walxaqu xaqu wuxuu yahay anna itlaaqa ismi alamaara calaamad magaceed in lagu itlaaqo iyo walcalaamati calaamad cala alcilati cillada in laydha calaamo weeye in laydha ammaaro weeye laa maanica midu wax diida horta male laakiin laa yuqasaru daalika arrinkaas lagu gaabin maa calihaa cilada oo la dhihi maayo ammaaro kaliya weeye baacifo maaha la dhihi maayo amaarana waa laleeyahay daacifkana waa laleeyahay labadaba waa lagu magacaaba bal iskabadaaye hiya cilladu mu'afira waa mid saamayda wa baacifu waa mid keena calaa tashriici ilxukm xukunka in la jideeyo xikmad keensayda wey ayda noqoshay siday calaamad u tahay wasayamuru waxaa kugu soo mari doona fii hada baabi baabkan alistidlaalu daliishi calaa bacdi masaa'il alqiyaas qiyaaska masaa'ilkiisa gobol ka mida loo daliishado bianna alcilata cilladu amaaratun amaara inay tahay wa calaamatun calaamad inay tahay tusayda calaa wujuudilxukm xukunka meeshaedu ku jiro baabkan ayadoo dhexdiisaad ku arki doonta ayadoo lagu leeyahay ilaa awelba amaaray aheed ilaa awelba amaaray aheed ayadoo laleeyahy waad arki doontaa ku yidhi baabkan intaan ku jiro dhowdaaba meel dhow waa lagu arki doonaa insha allah matni wayakuunu huwa jaamici wuxuu ahaadaa xukman xukunkoo sharciyan sharci loo nisbeeyey wa wasfan wasfiyuu ahaadaa wasfigoo caaridan soo diriyey wa wasfan wasfiyuu ahaadaa wasfigoo laasiman joogtaa wa mufradan mufraduu ahaadaa wa murakaban ku laysi saarayuu ahaadaa wa ficlan shay la sameeyuu ahaadaa wa nafyan diididna waa ahaadaa wa ihbaatan sugidna waa ahaadaa wa munaasiban munaasibna waa ahaadaa wa kayra munaasibinna waa ahaadaa shayga cilladaa tobankaas mid ka miduu noqon kara tobanka mid ka mida waa noqon kara cilada oo ka dhaxayda asalkii faraca tobankan mid ka mid ahbay noqonay wuxuu ku yidhi wayakuunu huwa jaamici wuxuu ahaadaa xukman sharciya xukun sharci ah aan la cilayna oo xukun kaloo sharciya cillo u noqona xukun sharci ah cillu noqona xukun kaloo sharci cillo u noqona xukun kaloo sharci ah uu cillo u noqona kamrada waa xaaraan soo maahan xukunkeedu waxaa la leeyahay beeceedu ansixin maa markaasaa la leeyahay qiyaasan cala almeytati meytadaa looga qiyaasana maxay tahay maytadana xukunkeedu beeceedu ma ansixo waqti haddaad suuqa keento sida maraq digaag beeciis kuu ansixi ma ma ma ansaxo bakti beeciis ma ansaxo marka cillada ka dhexayda qamro iyo maytada maxay tahay ee mid walba waa xaraan cilladii jaamicada waxay noqotay kalna waa xaraan kalna waa xaraan haddaba markaas xukun layskaga qiyaasana xukunka kaloo la rabaana muxuu yahay waxa weyn cadamu sixat ilbeec beec inuusan ansixi marka beecu ansixi ma waa xukun sharciya cillada labadooda ka dhexayda waa maxay mid walba inuu asal xaaraan yahay marka inuu xaaraan yahay daatadiisa a waxaa lagu isbaatina xukunka ah inaan beecdu ansixin marka xukunaa cillaa xukunkanuu cillo u yahay fiiri wuxuu noqon karaa wasfiga jaamica waa wasfan caaridan wasfi soo duriyey oon awal ku jiri jirin hadda fiiri shiddada shiddadu waa qamrada markay karaydo shiddadu waa wasfi caarid ah wax wasfi iskaga jiri maaha marka hore zabiibaa la qasaa canadaa la qasa canadka marka la qaso hore waa macaan yahay waa la cabi karaa waa xalaal hadow inta la daboolo kuwa qabarjiyaalka raba inay qabra ka dhigaan waa daboolaya meelay ku qarsaayeen waa daboolaya markaasoy karaan waa ufrineen bis mar hadday ufriday iskaarkiyaa ku jira marka shiddadan iyo kariddaan waa wasfi soo diriyey ee wasfi weligiis ku jiri jira maa marka waxaa laleeyahay qamradan waa xaaraan lil iskaari iskaarkuna waa wasfi soo diriyey ama shiddadu wuxuu noqon karaa wuu ku yidhi waa laasima wasfi laasima waxaa la leeyahay laa tankixu almar'atu nafsaha walaa hayriha gabadhu nafteeda ma nikaaxida gabar kale ma nikaaxi karto oo waa maxay cillada ku jirta waa unuusada mu'anafnimada unuusadaas wax wilaayayaa shaqa kuma leh cilada unuada mana aha wasfi soo diriye waa ku dhalata wasfi soo diriye maaha unuada waa wasfi ay gabadha ku dhalatay sooma marka wasfi laasimna waa noqon karaa wa mufradan hal shay ciladu waa noqon kartaa mufrad sida iskaarkao kale iskaarku waa hal sifo soomaa hal shay wey waxaa lagu yihi shaygan waa xaaraam maxaa yeelay iskaaraa ku jira iskaarku waa hal shay waa noqon karaa wa murakaban wuxuu noqon karaa dhowr shay oo laysku daray hal midab xukunka ma keli karo dhowr lasiya laysku daraa qisaasta maxaanay cilladeedu alqatlu alcamdu alcudwaan saddexda mid ka mid hadii la xataa laba hadii la hela xukunka la helima maalan qatliyaa la helay laakiin waa khada qisaas ma la hela la helima qatliyaa la helay qasdi ah oo weliba camdan ah laakiin qofku qofka wuxuu dilay qofku ka dilay ma loo qisaasa maya hadda fiir waa la haya alqatlu alcamd waa la haya ama xaggiiba ka ofaay ilaa cudwaan la helo qisaas la helima alcudwaan waa in la helo soo ma jeedin marka ciladu mar saasay murakabo noqeen marna mufrad waa ficlanay noqeen mar shay qofsameeyaa cilada laga dhigaa sida qatligii oo kale sida sariiqadii oo kale soo ficil qofsameeyey ma ayadaa cilla wa nafyinu noqona mar waa la anfina waxaa leedahay caruurka saqiirkaa lam yanfu tasarufuhu tasarufkiisu qofkan ma soconaayo maxaa dhacay licadami rushdii hanuunkiisiya la waay qofaan wax weyn wax kala garayn waa nafyi wa ihbaatan sugidna waa noqotaa ciladu oo hadda iskaaraa ku jira markaan leena soo sugi mayno miyaan ka anfayna waa munaasiban waa noqdaa wa hayra munaasibin waa noqdaa maxaa loola jeedataan munaasib waxaa la yidhaahdaa wasfiga markii xukunka lagu xiro maslaxadii shaarica uu u qastayo lagu gaara oo ay ku jirto hayru munaasibna waxaa la yidhahdaa wasfigan xukunka haddii lagu xiro in badan xikmaddii waa la helaa laakiin marmaraan la helay markaas aan la helayna xukunkii weli baa la helaa sida musaaf fiiri salaada in la gaabiyo in qofka ramadaanka iska afuro cilladeeda maxaa ka mid ah asafaru safarka marka maxaa cillo looga dhiga waxaa la yidhi safarka badanaa waxaa la malaynaa mashaqaa ku jirta shaaric wuxuu u qastay marka markuu leeyahy salaadda ha la gaabiyo ramadaanka qofka musaafirkan ha afuro takfiifulmashaqa inuu dhibkaas bal qofka ka fudeeyo uu rabaa shaaricii laakiin tusaale qofkan xalay gurigiisu iska seexdo waa ka quraca subaxdii iyo gaari yaroo qabowba lagu qaaday markaas airboortka diyaar iska taagan oo la raaca saddex kilomit saddex kunoo kilomitir a afar kuna inta la duushay ay hoteel qabow ku deji yuu dhibtoob hadda xukunkii waaleed salaaddii waa gaabi kara waana afuri karaa laakiin markaasoo kale xikmaddii ahayd takfiifulmashaqa meesha kuma jirto wasfiga waxaa leeleehay maanta wasfigan oo ku jira safarka xikmaddii oo ahayd takfiifulmashaqa ma wato ayru munaasib wey aliska le lakin xukunka waa lagu xidha marka munaasibka midka ah iyo hayr munaasibka labadaba noqon kara munaasibka waa midka mar walba xikmaddii shaarici uga qastaaya laga hela sida iskaarkii oo kale sida alqatlu alcamdi alcudwaan oo kale hayr munaasibkuna waa midkaas marmar ay ka maqnaane marmar ay ka maqnaane marmar ay ka maqnaane wallahu subxaana watacaala aclam wsal allahu calaa nabiyina maxamed de intaas waa akrinay ogow macal sharxeedi ha sharxeeda adaa lagaa raba in isha soo marin ha intaas sharxeeda adaa lagaa rabaa berri noo waayo insha allah